markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada waxaa inoo haya cashi ibraahim aadan iyo ibraahim daanduray
ramadaan mubaarak iyo kulan wanaagsan mar kale waa hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale oo bisha barakeysan ee ramadaan aanu ku jirno ilaahay barakada iyo kheyrka ku jira hanoo reebo ibraahim dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan dhegeystayaasha soo dirsaday bal usoo qaba dhambaalka ugu horreeya waxa uu ku bilowday annagoo kale ah cabduladiif barrow aadan cabshir cabdulaahi cabdiraxmaan muhaab aadan oo loo yaqaano maruubow cabdi cumar aadan cabdinuur cumar aadan iyo deeqo cumar aadan maxamed xuseen wariiri oo isna loo yaqaano maxamed gooris waxa ay joogaan soomaaliya waxayna jeceliyiin taaniyad inay gaarsiiyaan mustafa cumar aadan iyo xaaskiisa xabiibo oo wiil ugu dhashay degmada bardaale ee gobolka baay waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggiina allah ka dhigo wiilkaasi kiisoo weynaada waalidkii dadkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin dhambaal kale waxau naga soo gaaray oo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum somaali community baa la yidhi waan idinka guddoonay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu hambalyo baa la yidhi waxaa halkan hambalyo uga dirayaa baa la yidhi walaalkay cabdisalaan aadan maxamed oo loo yaqaano cabdisalaan saalaxdiin iyo walaashay baa la yidhi ayaana sheekh maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada rotenberg wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdiraxmaan cabdisalaan allaha ka dhiga baa la yidhi wiilkaasi kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ramadaanay iyo codka khadiijo fooday nuur markan nala dhegaysto محمد ربي تصفى عنا لا وقرعنا رمضان رسول جليل محمد ربي تصفر علنا وقرعنا رمضان
dhambaal kale oo qurux badanna waxaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah cabdiladiif barrow aadan iyo abshir cabdulaahi cabdiraxmaan iyo muhaab aadan cabde cumar aadan iyo cabdinuur cumar aadan iyo deeqo cumar aadan maxamed xuseen wasiir waxaa loo yaqaanaa maxamed gooris iyo dad kaleo fara badan baa layidhi o aan lasoo koobi karin oo kala jooga muqdisho bardaale bayeed luuq ganaane iyo degaanka baa layidhi qoondhood waxay tahaneed dhalasho u dirayaan mustaf cumar aadan iyo xaaskiisa xabiibo oo wiil ugu dhashay degmada bardaale gobolka baay ducada waa xaggiina baa layidhi wiilkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkiisoo weynaada ee kora ee kaalin wanaagsanna qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin markana waxaad ku soo dhowaataan heesta halkudhigeedu yahay waxaan moodi jiray iyo codkii cumar dhuule
waxaan moodi jiray inantan mulkiyey hoy injaacaylku muday isna waxaan arkaa malaynayaa mar inaanay qabin isna waxaan arkaa malaynayaa waxaan moodi jiray inantan mulkiyay hoy inay miyir qabtaa isna waxaan arkaa inuu mayracdo shaydaan melmelay isna waxaan arkaa inuu mayracdo shaydaan melmelay waxaan moodi jiray kuwi iga mudnaa inay meel dhiigeen waxaan moodi jiray kuwi iga mudnaa hoy inay meel dhigeen isna waxaan arkaa la mustaafursho midaamiye isna waxaan arkaa la mustaafursho ay midaamiye
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray khadar ow jaamac meeyarka magaalada daroor jimcaale ibraahim sraad mubaarak cumar muuse gelin yuusuf cabdi xudey cabdicasiis ismaaciil ibraahim waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan cabdisamed ibraahim siraad iyo xibaaq jaamac madadaal oo meherkoodu uu ka qabsoomay daroor dowlad deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin meherkiina guur kheyr qaba haddin horseed aamin ayaan leenahay
Rabadaantan insoomay. Sodonkee
dhambaal qurux badan oo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum salaan kadib aa la yiri annaga oo kale ah abti cabdirasaaq maxamed cumar hooyo cabdiyo muuse guuleed iyo hooyo ambiye muuse guuleed iyo xabiiba muuse guuleed faadimo sheekh bare barkhadle iyo naciima sheekh bare barkhadle caafi ibraahim barkhadle iyo cabdirasaaq maxamed barkhadle iyo dhammaan reer barkhadle guuleed waxaa kaloo hambalyada dadka diraya ku jira baa la yiri hooyo weris sheekh maxamed abti cabdiraxmaan waa abti cabdixakiim sheekh maxamed iyo fartuun bedel maxamed fardowsa cabdirashiid maxamedna way ku jirtaa ridwaan diiriyaa ku jira maxamed iyo cabdulaahi maxamed cabdi iyo sareeya cabdisalaan aadan iyo xafse axmed jey iyo qureesho aadan cabdisalaan dhammaan dadkan iyagoo kala jooga maraykanka yurub soomaaliya iyo ethoobiya waxay hambaliyo aroos hawada u marinayaan cabdirashiid sheekh bare barkhadle iyo faaduma sara oo uu dhowaan arooskoodu ka dhacay angola wiil iyo caano gabar iyo caano ayaan leenahay baa la yiri annaguna waxaanu leenahay aamiin dadka kale ah hooyo saciido sheekh aadan iyo cabdimaajid macalin ibraahim raxmo macalin ibraahim maxamed macalin ibraahim sacdiyo macalin ibraahim mustaf macalin ibraahim xasan manuur mukhtaar aadan cabdi ibraahim isaaq daahiro aadan isaaq dhuubow cabdirasaaq maxamed cabdinuur qadal jamaal maxamed yarow ismaaciil maxamed cabdiraxmaan maxamed nuur iyo cabdixakiin maxamed nuur xamiido maxamed nuur waxay hambalyo u dirayaan cabdiraxiin macalin ibraahim iyo fardowse maxamed nuur oo gabar ay ugu dhalatay ceelwaaq gabadhaasi waxa ay leeyihiinna ducadu waa xaggeena waxaalena allaha ka dhiga tii soo weynaata waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta heesta kale aan dhegeystayaal idiin ciyaarayno waa axdi waxaa qaadaya bashiir cali xuseen
eebadii jacaylka ani igu adkaate adhaxda ijabiso badna iga abbaarte eebadii jacaylka ani igu adkaate adhaxda ijabiso badna iga abbaarte asliyey ayaa mahan manfacadii ka go'ayo habka saari waayo waana adiiga oga asliyey ayaa mahan manfacadii ka go'ayo habka saari waayo waana adiiga oga hadda tahay mid aayale ani waan ku aaminay arrintaan lahayniyo ha iloobin axdigii hadda tahay mid aayale ani waan ku aaminay arrintaan lahayniyo ha iloobin axdigii ibtila weeye caashaqu haddaan lagu ogsoonay ada igu abuure arxalma ii gelaysa ibtila weeye caashaqu haddaan lagu ogsoonay ada igu abuure arxal ma ii gelaysaa asliyey ayaa mahan dacadii ka go'ayo afka saari waayo waana adiga oga asliyey ayaa mahan dacadii ka go'ayo afka saari waayo waana adiga oga hadda tahay mid aayale ani waan ku aaminay arrintaan lahayniyo ha iloobin axdigii hadda tahay mid aayale ani waan ku aaminay arrintaan lahayniyo ha iloobin axdigii sida oogta waa beri qorraxduna iftiintay ama ubaax aroorya aragtidaadu wacan tahay sida oogta waa beri qorraxduna iftiintay ama ubaax aroorya aragtidaadu wacan tahay asliyey ayaa mahan afacadii ka go'ayo afka saari waayo bana adiga oga asliyey ayaa mahan afacadii ka go'ayo afka saari waayo bana adiga oga hadda tahay mid aayale ani waan ku aaminay arrintaan lahayniyo ha iloobin axdigii hadda tahay mid aayale ani waan ku aaminay arrintaan lahayniyo dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay waad salaaman tihiin bahda v o a islaan kadib aa la yidhi dadka diraya dhambaalkan waxa ay kala yihiin cusmaan baariyow khayrto baariyow taaja baariyow safiyo baariyow iyo nasrudiin abukar xasan iyo cabdinaasir jacfar iyo yunis isaaq iyo cabdikhafaar maxamed iyo yuusuf maxamed iyo cabdifataax idruus xuseen oo iyo xabiiba isaaq maxamed dhammaan dadkani iyagoo isku duuban meelo kala duwana jooga waxay tahni dhalasho halkan uga dirayaan maxamuud baariyow xasan iyo sayba abukar xasan oo dhowaan gabaray ugu dhalatay degaanka awjabe baa la yiri ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leenaha bay yidhaahdeen gabadhaasi soo barbaar oo noqotii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda annaguna waxaanu leenahay aamiin nuurkii abuure cadliga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo nuurkii abuure cadliga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo abtirsiilaadiisi in lagu idaysi abtirsiilaadiisi in lagu idaysi il hoose dhaladkii laga wada ilaasho naxariis ilaahay deeqdiisa haato il hoose dhaladkii laga wada ilaasho naxariis ilaahay deeqdiisa haato alla himilaadaydiyo ula jeedadaydo
ayaa macaane loo wada irkadayo alla himilaadaydiyo intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii heesaalaha ee hambaliyada heesaha intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo nuurkii abuure cadmiga hortiisu addunkaba daraadi ilow arkumayo nuurkii abuure cadmiga hortiisu addunkaba daraadi ilow arkumayo abtirsiilaadiisi ilagu idaysi abtirsiilaadiisi ilagu idaysi il hoose dhaladkii laga wada ilaasho naxariis ilaahay deeqdiisa haato il hoose dhaladkii laga wada ilaasho naxariis ilaahay deeqdiisa haato
ayaa macaane loo wada irkadayo alla himilaadaydiyo ula jeedadaydo
ayaha macaane loo wada irkadayo alla himilaadaydiyo ula jeedadaydo
ayaa macaane loo wada irkadayo alla himilaadaydiyo ula jeedadaydo
urkiisa nebigii laga maydhay walko ususyo aqoon xumo laga wada idleeyo urkiisa nebigii laga maydhay walko ususyo aqoon xumo laga wada idleeyo isagoon wax loo dhigin eqrakii laayidhiyo isagoon wax loo dhigin eqrakii laayidhiyo aragli ikalsoonaan kiino ahaado aakhiro shaafeecada kii loo higmarayo aragli ikalsoonaan kiinu ahaado aakhiro shaafiicada kiinu igmagayo
ayaa macaane loo wada irkadayo alla himilaadaydiyo ula jeedadaydo
ayaha macaane kan wada irkadayo alla himilaadaydiyo ulaa jeedadaydo
ayaa macaane loo wada irkadayo alla himilaadaydiyo ula jeedadaydo
ayaga qur-aanka in lagu ammaane afka iyo halhayntii uurkaygu doodo ayaga qur-aanka in lagu ammaane afka iyo halhayntii uurkay ummadiisa nabigii ololahaa ushiday uga digay xumaante sama ugu adeego ubaxii jannadaay